أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabiه أجمعين أma bعd casharkeena caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo lixdanaad ee suuratu ali cimraan ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yihi in yansurkum اllahu in yansurkum haddii uu idin gargaaro allaahu alle falaa gaaliba kuwa idinka adkaanaya ama wax idinka adkaanayaa lakum idinka idinma sugnaanin oo ma qabtaan wa in yakdulkum haddii uu idin hoojiyo oo garabkiina uu ka baxo faman waa keedaakan alladii kii yansurukum idin hiilinayey min bacdihi min bacdillaahi ilaahay hoojinta uu idin hoojinayo ka gadaale kan idin hiilinayo waa kee wacala allaahi alla korkiis un falyatawakal ha tala saarteen almu'minuuna mu'miniinta alla un ha tala saarteen waxaan soo haynay aayaadkii qaswatu uxud ku saabsanaa waxaan noo soo dembeysay aayaddii alla uu yihi fabimaa raxmatin min allahi linta lahum oo markaa allah subxaanahu watacaala nebigiisa uu ku amray in uu la tashto asxaabtiisa ee uu kala tashto arrimaha qaarkood sida xarbi iyo dagaal iyo marka lagu jiro dadka talada ku habboon in lagala tashtaa in lala tashtaana uu la tashto si iyagana quluubtooda uu usoo dumo go-aan markuu qaato kabacdina inuu ilaahay cuskado oo uu rabbi tala saarto oo fa idaa casamta fatawakal cala allah marka halkan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku tilmaamayaa ee guusha iyo guuldarrada labadaba xagga alle unbay ka ahaataa guushuna asbaabay leedahayoo in ilaahay la adeeco rasuulka laga dambeeyo waaye ilaahay inuu dadka garabkooda ka baxana waxaa keenaya un waxay tahay macsi iyo cisyaan la caasinayo alle iyo rasuul kuwaa marka iska ilaaliya ogaadana meel kalena guul ha ka raadinina allah subxaanahu watacaala agtiisa ma ahani marka alla wuxuu leeyahay in yansurkum muuminiintii baa lala hadlayaa in yansurkum ullahu alla hadduu idiin gargaaro falaa gaaliba wax adkaanaya lakum idinka idinma sugnaanin oo idinka adkaanayo falaa gaaliba ku adkaanayo lakum idinka idinma sugnaanin oo cid idinka adkaan kartaa ma jirto marka haddii alla idiin gargaaro maba la idinka adkaanayo jawaabtii in waxaa laga dhigay nafyi maxdi ah oo falaa gaaliba lakum wa in yakdulkum jumladana fiiri marka oo shardiyada ah wa in yakdulkum haddii alla uu idin hoojiyo oo garabkiina uu ka baxo faman waa kee daakan alladii kii waa kee yansurukum idiin gargaarayo min bacdihi damiirkan wuxuua loo celiyaa laba meel ay min bacdillaahi min bacdillaahi marka la yihaahdana mudaaf baa lasoo qadarayaa min bacdi khudlaanillaahi hoojinta oo alle idin hoojinayo ka gadaale ama ka bacdi yaa idin gargaari karo markuu alla idin hoojiyo kadib cid idin gargaari kartaa ma jirto waay macnaa waxaa kaloo damiirka loo celiyaa min bacdihi ay min bacdi lkhudlaani masderka laga fahmaayo meesha wain yakdulkumta iyo masderka laga fahmaya meeshaas damiirka waa u celin kartaayo waxaad leedahay markaa faman waa kee daakan alladii kii waa kee yansurukum idin hiilinayo min bacdihi min bacdi lkhudlaani hoojinta ka gadaale hoojinta ka bacdi yaa idin gargaarayo cid idin gargaaraysa ma haysaan yacnii wax idin gargaarayaa ma jiraan waayo marka meeshaan marka waxaa ku jirta aayaddan fii gaayati lbayaan waayo in yansurkumta horena jawaabteeda nafyi maxdi baa laga dhigay wa in yakdulkum oo mu'miniintii lagula hadlayana jawaabteedii waxaa laga dhigay shibhu nafyi waayo faman da ladii waa istifhaam istifhaamkana luqada carabiga nafyi maxdi a ma ahane waa shibhu nafyi nafyiguu shabahaa meeshaa marka waxaa ku jirta naxariis ilaahay si naxariis leba ula khitaabayaa mu'miniinta oo waxaa la leeyahay haddii ilaahay garabkiina ka baxo lama dhihin haddii alla garabkiina ka baxo yaa idiin gargaaraayo lama cid idiin gargaarta melihidiin lama dhihin yani sida falaa qaaliba lakum xaggaas loo yidhi wain yakdulkum falaa naasira lakum lama dhihin waayo falaa naasira lakum qalbigu aada uguma roona walidaalika ilaahay soo u naxariisanaayo mu'miniinta ayuu wuxuu leeyahay war haddii alla idin hoojiyo oo uu garabkiina ka baxo yaa idiin gargaaraya ay laa axadda qof idiin gargaaraa ma jirto waaye laakiin waxaa laga dhowray cibaarada sidaas in loo dhigo oo istifhaam iyo waxaa laga dhigay marka yacni su-aal weydiin oo kale laakiin macnaha meesha ku jira waa un nafyigii siyaaqa ayaa kala duwan laakiin marka la yidhaha cid idiin gargaaraysa ma jirto iyo marka la yidhaha yaa idiin gargaaraya labadaasaa kala duwan marka labada jawaab waa la kala gediyey marka nasriga ilaahay in yansurkum ullahu shardiga ah jawaabtiisu nafyi maxdiyaa laga dhigay khudlaankana jawaabtiisii istifhaam ayaa laga dhigay oo shibhu nafyi ah meeshaas marka balaaqo aada u xeel dheer yaa meeshaa ku jirta ayb alimaamu طabari abu jacfar طabari wuxuu leeyahay macnaha aayadda ku jiraa waa wuxuu yahay haddaba hadday arrintu sidaan tahay oo haddii alla idiin gargaarana cid idinka adkaanaysa aynan jirin haddii alla uu idin hoojiyana ee cid idiin gargaari kartaa alla sokadii aynan jirin falaa tahaabuu acdaa allaahi ilaahay acdaa'diisa ha ka cabsanina waayo marka liqilati cadadikum wa kahrati cadadihim idinka tira yaraantiina darteed ha uga cabsanina iyo ayaga badnaantooda darteed ayb maa kuntum calaa amrihi in allaale inta aada alla amarkiisa ku taagan tihiin was inta in allaale inta aada alla amarkiisa ku taagan tihiin wastaqamtum calaa daacatihi ilaahay daacadiisana aada ku toosan tihiin iyo wa daacati rasuulihi fa ina alghalabata lakum in allaale intaasaa tihiin adkaanshada adinkaa iska leh fa ina alghalabata lakum waadafara calayhim iyo yacni markaa guusha aad ka guulaysataan iyaga korkooda idinkaa iskale duunahum kuwan gaalada ka soke wa in yakdulkum rabbukum rabbigiinse hadduu idin hoojiyo oo garab garbihiinna uu ka baxo sidee uga baxayaana bikhilaafikum amrahu inaad amarka alla khilaaftaan wa tarkikum daacatahu wa daacata rasuulihi iyo inaad ka tagtaan alla daacadiisa iyo rasuulka daacadiisa marka fayakilkum ilaa anfusikum naftiinaa la idiin deynayaa marka naftaada maxay kuu tari kartaa marka ilaahay baa garabkiina ka baxaayo idinkaa laysku kiin halaynaa bal adiga iyo naftaada marka tiro waxaad ku keenaysaanna male tayo aada haysataanna waxba ku keeni maysaan mar haddii daacada rabbi aad ka tagteen faman da ladii yansurukum min bacdih fa-yasuu min nusrati nnaas haddaba haddaad ilaahay amarkiisa khilaaftaan dad gargaarkood ka quusta waxba idiin tari maayo sababtoo ah fa inakum laa tajiduuna naasiran min bacdi khudlaanillaahi iyaakum in khadalakum ku idiin gargaara ma helaysaan alla markuu idin hoojiyo ka gadaale marka arrintu marka waa ilaahay wax ku xiran oo nasrigana ilaahay buu allah hayo inaad alla uu garabkiina ka baxo oo cadowgiina idinka adkaadana ilaahay bay gacanta ugu jirtaa mar hadday ilaahay gacanta wax kasta ay gacanta ugu jiraan waxa ilaahay agtiisa ahaaday waxaa lagu helaa daacada alle macsi laguma helo xadiidkii nabiga sala allahu calayhi wasalama wuxuu ahaa faina maa cinda allahi laa yunaalu bilxaraam ilaahay agtiisa waxa ah waxa ilaahay ou haysto ee annaga aan ka rabno xaaraan laguma gaaro ayuu yihi nabiga sal l l slam ee waxaa lagu gaaraa daaco iyo inaad ilaahay tuugtaan ood barisaan oo aada ilaahay adeecdaan oo macsida ah iska ilaalisaan ayaa waxa alle gacantiisa ku jiro lagu gaaraa saa darteed marka nasrigu ilaahay baa hayo daacada alle ku raadiya nasriga alle ee in la jabo ilaahay baa hayo iyadana iska ilaaliya macsida alle taasaa sabab u ah aayadda marka macnaheedu sidaas waaye wa cala allaahi alle korkiisa uun falyatawakal ha tala saarteen almu'minuuna mu'miniintii alla uun ha tala saarteen tawakulkana waxaa la yidhaahdaa alictimaadu cala allaahi maca akhdi اlasbaab in ilaahay la cuskado iyadoo asbaabtiina la qaadanayo marka sababkii ilaahay jideeyey ama uu caadatan sabab uga dhigay shaygan in lagu gaaro ma ka tegaysid haddii uunan macsi ahayn dabcan sababkiina waad la imaanaysaa ilaahayna waa ku kalsoonaanay laba shay buu marka tawakulku ka koobmaa inaad ilaahay isu dhiibtid oo ilaahay ku kalsoonaato iyo laba inaad asbaabtii iyo shaqadii aada gasho walidaalika nebigu markuu dagaalka galayo cambuur bereedkiisa uu xiran jiray koofi bereedkiisa helmadkiisa uu xiran jiray dagaalkii asbaabihiisii ayuu samey jiray khida ayuu dagaalka u deji jiray iyo yacni hab dagaalka marka lagu guulaysan karo waxaasoo dhan marka asbaabaha nebigu waa qaadan jiray ilaahayna cid uga kalsoonaan badnayd ma jirin ayb wamaa kaana linabiyin an yagulla waman yaglul yaأti bima galla yowma alqiyaama wamaa kaana linabiyin nebi uma ahaanin oo uma cunanto an yagulla inuu booliyeysto inuu wax khiyaano nebi maba u ahaaninoo mustaxiil bay ka tahay waman qofkii yaglul wax bililiqaysto oo booliyo ya-ti la imaadee bimaa kii qalla uu booliyey yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha la imaadee uma markaa dabadeed tuwafaa waa la oofinayaa kullu nafsin naf dhammaanteed waa loo oofinayaa oo waa loo dhammaystirayaa maa wixii kasabad ay shaqaysatay walxaal ayaa loo oofinayaa hum iyaguna laa yudlamuuna aan la dulminaynin aayaddan laba sababu nusuul ayay culimmadu ay sheegaan mid waxaa wariyey abu daawuud iyo tirmidi tirmidina waaba xasaniyey yacni waxaa warinaya cikrima wamiqsam can ibni cabbaas radia allahu canhumaa ana hadihi alaayata aayaddan nasalad way soo degtay fii qatiifatin xamraa'a fuqidat yowma badrin maro katiifad guduudan oo maalintii beder la waayey oo qhaniimada ka mid ahayd fa qaala bacdu nnaasi dadka qaar baa waxay dhaheen akhadahaa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam nebigaa qaatay dheheen dadka qaar marka marka nebigaa qaatay markay leeyihiin dadkaas hadday mu'miniin ahaayeen macnuhu waxay tahay iyaga waxay is dhaheen rasuulkiibaa qaatay waana qaadan karaa sidaa iyagoo marka u haysto ayay hadalkaas dheheen yani nebiga ayaa qaatay inuu idiin sheegana shardi maaha isagaa isagaa qhaniimada maamulo sidau doonuu ka yeeli karaa sidaabay ayagu islahaayeen hadda nebiga wax ka sheega ma aynan islahayn hadday munaafiqiin ahaayeenna de waa iska waadixo ayagu iidaa iyo nebiga dhibkiisay u qasdaan mar walbo ayb markay sidaa dheheen baa aayadda soo degto wamaa kaana linabiyin an yaqul nebi uma dhab laha mana u habboona mana dhacayso nebi inuu wax khiyaano hanti guud ee isagu uu mas-uul ka yahay inuu khiyaano uu si gaara u xasaysto uu meel u dhigto uu u qaato ma ma dhacayso waayo boolida ama bililiqadu waa kabiira min alkabaa'ir waa dembi weyn nubuwada iyo nebinimadana waa khilaafsan tahay waayo nebinimo iyo khiyaano meel islama gelayaan ayb culimada qaar marka aayadda sababu nusuulkeeda qisadaasay ku sheegaan qaar kalena waxay yidhaahdaan maye waxaaba loo jeedaa qaswatu uxud kontonkii nin ee nebiga jabalu rumaad uu saaray waa kuwii kasoo degay afartan ka mida waa soo degeen iyagoo markaa isdhahayo ani hanaa-imtan gaaladu ay ka carareen xoolahan ay ka carareen wax kasoo qaada idinkana marka waxay islahaayeen armuu nebiga iyo inta la joogta intay ururiyaan rasuulka intaa la joogta keliya uu u qaybiyaayo idinka la ydinka qadiyaa iyo wax noocaasaa qalbigooda galay markaasaa laleeyahy maya nebi idin khiyaani maayo maba u habboona mana u suurtagalna uma aha nebi inuu idin khiyaano siyaaqa marka la fiiriyo aayadihii uxud maadaama aan soo haynay midaan dambaad moodaa inay ku habboon tahay siyaaqa dhinaca marka la fiiriyo yacnii sugnaanshada iyo sida ay yacnii riwaayada hore ay dawaawiinta ugu sugan tahayna ta horaa xoog badan ibnu caashuur isaga wuxuuba leeyahay labadaasaa la sheegay laakiin hab kale iyo si kale oo ka wanaagsan buu isaga u dhigay oo wuxuu leeyahay bililiqada iyo boolidu marka dagaalka lagu jiro dadka waa fududaystaan marka xarbi lagu jiro maal inta ka qaad ilaa nin aada la dagaalayso maalkiisa waxba u kaban maysida waxaa laga yaabaa marka maadaama xilliga dagaalka lagu jiro wax qaadidu fududdahay ayaa waxaa laleeyahay oo axqaadidaa marka inay culus tahay oo xagga alle dembi weyn inay ka tahay oo xooluhu ay tahay in la geeyo meeshii ay munaasabka ku ahaayeen dabadeed sidii sharciga loo qaybiyo cadaaladda ku dhisnayd loo qaybiyo sidaas ayaa wan ayaa habboon amaa inaad booli iyo waxqaadasho aada fududaysataan ayaa xun ayaa la leeyahay waana sabab guuldarrada keena inaad dagaalka ku guul daraysataan bililiqada waa sababaysaan iyo boolida marka maadaama in yansurkum ullahu falaa qaaliba lakum nasri iyo guul darro iyo laga soo hadlaayey aayaddan marka munaasabadu waxay tahay war iska ilaaliya waxyaabaha guuldarrada keena maalka caamkoo la qaado waaye waayo marka dagaal lagu jiro cadowga waxa laga furto waa in la qaybiya waa in la geeyaa meesha markaska ah ee yacnii saldhigga u ah ciidanka ninka markaa ciidanka watee xukumo ayaa sidii ilaahay faray u qaybinayo suuratulanfaalna waa ugu tegi doonaa waclamuu anamaa hanimtum min shayin fa ana lilaahi khumusa marka macaanidaasa marka aayadda ku jirto isagu leeyahay intaba waa suuragal marka aayadda kuma qaldana yacni aayadda waa ku habboon tahay in lagu macneeyo wamaa kaana linabiyin nebi uma ahaanin macnaha suurtagalba uma aha waay an yagulla xarafkan qurada laba qiraa ay u kala aqriyeen an yagulla waa la akhriyey marka an yagullana waxaa akhriyay ibnu kathiir iyo abu camar iyo caasim saddexdaasaa akhriyeen inta kale quraa'da kale faraha badan waxay akhriyeen wamaa kaana linabiyin an yual an yugalla marka an yaqulla marka la yiraahdo waa iska fududdahayo waa qalla yaqullu waa ficil hulaahi ah waay qalla yaqullu macnaheeduna marka waxay tahay nebi suurtagal uma aha inuu wax khiyaano an yuqalla marka la akriyo mabni lilmajhuul laga dhigana saddex wej ama saddex macno ayaa ku jiro macnaha koowaad wuxuu ka baxayaa in laga bixiyo hulaahi in laga bixiyo oo min qalla laga bixiyo waayo qalla hulaahi iyo rubaaciba marka la yacni mabni lilmajhuul marka laga dhigo ficilka muqayiru siiqa mudaarica xarafka hore waa la godayaa kan dam maa qabla alaakhirkana waa la kordhigaa marka yuqalla in aqalla laga bixiyeyna waa suuragal iyo in laga bixiyey qalla labadaba yuqal unbaa lagu keenayaa markaas markaas qiila marka waxaa la yidhi haddii qalla laga bixiyo oo mabni lilmajhuulkeedu uu ya qalla yaqullu yuqallu mabni lilmajhuulkii yuqallu buu noqona yuqallu marka macnaheedu markaas wuxuu noqonayaa nebi wamaa kaana linabiyi nebi uma suurtagal ah uma habboona an yuqalla in la khiyaano isaga in la khiyaano ma habboona waay marka macnaha saa haddii loo macneeyo oo waayahaye nebi in la khiyaano ma habboona dad kale ma la khiyaani karaa dad kalena khiyaanada kuma habboonee laakiin nebi oo dhex jooga dadka inay khiyaano sameeyaan hortiis lagu sameeyo khiyaano waa daran tahay aaday uga culus tahay marka kale waayo asbaabtii loo cabsida iyo waanadii qalbiga taabanaysay oo dhex taagan ummaddu inay haddana nebigaa hortiisa wax lagu khiyaano aada iyo aaday u foolxun tahay marka an yuqalla haddii qalla laga bixiyo macnaheeda waxaan nidhi waxay noqonaysaa nebi ma habboona an yuqalla in la khiyaano isaga haddii aqalla laga bixiyana oo markaa ficilkii mudaaricii muqayiru siiqaha yuqallu ou noqdana laba macnaa kasoo baxayso suurtagal mid walba uu yahay midka koowaad waxa uu yahay wamaa kaana linabiyi nebi uma suurtagal aha an yuqalla in la helo isaga oo wax booliyeynayo isagoo wax bililiqaysanaya in la helo suurtagal ma aha ay wamaa kaana linabiyin an yuujada haalan saasay ka dhigan tahay an yuujada haalan macnaha labaadna waxa uu yahay wamaa kaana linabiyin nebi uma aha oo uma suurtagal aha an yuqalla in lagu xukmiyo khiyaano in lagu xukmiyo khiyaano oo isagii waa khaa-in in la yiraahdo ma habboona sidaas marka an yunsaba ila alguluul in guluul loo nisbeeyo iyo baa iyo bililiqo sidaa ma habboona ayay noqonay markaas waa ka qowlihim akfartuhu akfartu fulanan hebel waa gaalaysiiyey waay macnaheeda moogtaha haddii la yidhaha marka aqlaltu fulanan hebelan waxaan ku xukumay inuu bililiq inuu wax bililiqaysto oo nin marka wax booliyeysto ah uu yahay yaan ku xukumayay noqonay macnaheedu marka macnaha marka an yuqallada sidaasay noqonay xarafkan marka an yaqulla marka la akriyana waa sidaas an yuqalla marka la akriyana macaanidaa baa ku jirta sababta marka nebi aynan ugu suurtagal ahaynna waxay tahay guluulku waa macsi macsida oo kabiira ah weliba ambiyadana waxaa waa ka macsuumiinay ka yihiin arrintaas ayb waman yaglul waman marka guluulkuna waxaa la yidhaahdaa khiyaanada waay laakiin gaar ahaan waxaa loo isticmaalaa haniimada qofku marku xado maalka yacni marka la dagaa dagaalamayaalku markay dagaal ka galaan inay qaataan maalkii iyadoon la qaybinin wax aan loo ogolayn ayaa guluul la yihaaha waxaa kaloo guluulka loo isticmaalaa hantida guud qofku inuu xado oo weliba marka si musuq maasuq uu ku jiro inuu u qaato ayaa waxaa la yidhaahdaa guluul ayb guluulku waxaa kaloo soo gelayo laaluushka isagana guluul waa lagu tilmaamaa oo bacd alaahaar baa waxaa ku timid hadaaya alcummaali guluul dadka shaqaalaha ah iyo meelaha mas-uuliyiinta ka ah hadiyada loo keeno ee la siiyaa waa guluul waa bililiqo waayo waxa nin meel joogo jagahaayo waxa loo wax loogu soo hadiyeynayo waxay tahay berri inuu wax siiyo qofkaas ilaa af wax cunay xishoowa ninkii adiga hadiyada kuu keeni jiro xiriirka kula lahaa war waxaan niyo berri ii sameey hadduu ku dhaho horaad ula soo ordayn walidaalika nabiga sala allahu calayhi wasalam ninkii uu u diray sakada inuu soo aruuriyo intuu soo aruuriyey xoolo keenayay yidhi intaana idinkaa iska leh haadaa lakum wa haadaa uhdiya ilaya intaana anaa hadiyad ahaan la ii siiyey muxuu ku yidhi nabiga sal ll ly slam aada buu u carooday mimbarkuu fuulay markaasuu wuxuu yidhi caamil shaqaalaan dirsanaynaa waa shaqaynayaa waxbuu keenayaa uma yaquulu wuxuu dhahayaa hada lakum wahada uhdiya ilaya afalaa jalasa fii beyti ummihi guriga hooyadiis muxuu u fariisan waayey ha arka markaa in wax loo keenay iyo in kale markuu shacabka iska yahay cid wax u keenaysa male markuu meeshaan soo fuulo shaqadan uu qabto laakiin nin walbaa waxbuu ula soo ordaya marka wuxuu nebigu leeyahay ninkan wax wax loo siinayo wax kalaa ku jiro waa laga qaaday marka qofku markuu wax booliyo ama uu wax bililiqaysto maxaa lagu sameynaa akaru ahlilcilmi waxay leeyihiin maalka ayaa laga qaadayaa isaga hadduu rabo inuu towbad keenana maalkii ayuu keenayaa hadday haniimo ahayd ciidankii haddii iyagoon weli kala bixin oon kala tegin hadduu towbad keeno imaamku u keenayaa imaamka isagaa kala siinayo ciidankaas dagaalka galay ila maalka iyagaa wax kule moogtaha laakiin haddii ciidankii ay kala tageen oo la garan waayo hadhow yaa dagaalkaas ka qeyb galo xoolahan wax kule la kala garan waayo shan meelood meel ayuu imaamku u geynayaa afarta kale ee soo hartee dadkii dagaalamay ay lahaayeen ee aan hadda la garanaynin muxuu ku sameynayaa imaamu malik iyo leyth iyo awsaaci iyo axmed binu xambal iyo waxay ku tageen waa sadaqayna waana sida cubaadatu bnu saamit iyo mucaawiye iyo xasanulbasrina laga wariyey cabdullaahi bnu mascuudna saniiciisu uu yahay oo cabdullaahi bnu mascuud baa waxaa laga wariyey haddii qofku uu maal haayo qofkii iska lahaa maalkaas ku lahaana uu waayo uu ka quusto waa u sadaqayna ayuu dhihi jiray hadhow hadduu yimaado qofkii ee uu maalkaygii isi uu yidhaahdo aniga sadaqo ma rabee waa gudayaa maalkii sadaqada isagay u dhacaysaa marka haddii uu yidhaahdo waa ogolahay sadaqadiina isagaan maalka lahaabaa sadaqada ay u dhacaysaa haddii la waayana in shaa allahu qofka aakhira inaan wax loo qabsanina laga yaabaa waa sida uu uga takhallusayo maal dadaad maal dadeed haddii uu haayo uu garan waayo qofkii iska lahaa imaamu shaafici laakiin isaga waxaa laga wariyey inuu yidhi maal aada lahayn maba sadaqey kartid wax tasarufood ku leedahay maba leh saa darteed marka maal dadeed ha isku qaadin khilaafkaas iyo dhibkaas uu leeyahay haddii kale waxaa laga yaabaa maanta intaad fududaysatay berri markaad miir hesho meel aad geyso inaad aqoon weyso ood la walwasho waxaan yacni garanaynaa dad qaab ay u towbad keenaan ay ku adkaatay intay xoolo dadow qaateen ama ha u qaataan musuq maasuq dowladihii hore qaabkii wax loo cuni jiray waa la ogyahay ama wixii ka dambeeyo boob iyo bililiqa ha u qaataan amase yacni ha u qaataan siyaal kaloo ka duwan oo yacni un maal xaaraana qofka uu kusoo galo qofku marka inuu aada uga fogaado berri yacni iyo kuwa qa qawaaniin baatila wax ku qaatayna waa jiraan xeerkii qoyska kuwii wax ku dhaxlay oo kale oo ilal aana maanta hanti ku haysto qaab daradaas iyo hanti dadeed wax ka haystoo kale qaar marka qaab ay u towbad keenaan fahmila oo ay ku adkaatayoo dadkii wax ku lahaaba ay tiradii ka bateen oo say iskaga daba dhimanayeen iskaga daba dhimanayeen yaan u geynayay leeyihiin maanta marka maal dadaad ama yacni khiyaano in xoolo lagu qaato aada iyo aaday u culus tahay waman qofkii yaqlul booliyo oo wax khiyaano maal bililiqaysto caam ah ya-ti la imaadee bimaa kii halla uu booliyey wixii uu bililiqaystay waa la imaanayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha saddex qaab ayaa loo cadaabayaa ninkaa maalinta qiyaamaha mid waa tanaayo waman yaqlul ya-ti bimaa halla yowma alqiyaamati wixii uu bililiqaystay culayskooda iyadoo tunka ay u saaran tahay buu la imaana mucadabun bixamlihi xambaarista waa lagu cadaabaa wa marcuubun bisawtihi wixii uu bililiqaystay codkoodiina waa lagu argagax gelina oo xadiidkii nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa laa ulfiyanna axada minkum yaanan arkin qof idinka idinka mid ah ya-tii yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha imaanayo wacalaa raqabatihi baciirun lahu ruqaa iyadoo luquntiisa uu saaran yahay geel ama rati uu ka ololayo korkiisa wacalaa raqabatihi baciirun lahu ruqaa ow baqaratun lahaa khuwaar ama sac qaylinayo nin uu ka kor qaylinayo yaanan arkin ow shaat ow shaatun taycar ama ri ciyaysoo korkiisa ka ciyaysa yaanan arkin qiyaamaha yaquulu wuxuu dhahayaa marka yaa moxamed akithnii moxamedow ii gargaar ilaahay agtiisa iiga shafeec fa aquulu laa qad ballaqtu maya waa ku soo gaarsiiyey waxaan inay dhib leeyihiin ayaan dhahayaa buu yihi nabiga sal ll slam xadiidka waxaa ku jirtay ow ow farasun lahu xamxamatun ama yaanan arkin qof faras ou ka kor dananayo ou ka kor qaylinayo riwaayaadka qaar waxay leeyihiin amase yaanan arkin qof daraahim iyo danaaniir ay ka shar sharqamayso korkiisa haddaad lacag qaadday waa kaa dul sharqamaysaa haddii aad xoolo qaaddayna waa kaa kor ololayaan waa kaa kor qaylinayaan wahaakadaa marka in lagugu xambaarana waa cadaab codkiisa in lagugu argagax geliyana waa cadaab labaad mid saddexaadna waa mub waa muwabakhan biidhaari jinaayatihi calaa ru'uusi alkhalaa'iq dadka in lagugu ceebeeyo oo waayo markii lagu arko adoo rati ou ku dul saaranya ou kaa ololaayo ummaddii awal ilaa aakhir waa ku fiirinayaan ninkan waa nin wax booliyey baa la dhahayaa saddexdaas shay baa marka waman yaqlul ya'ti bimaa qalla yowma alqiyaamati ku jirta ayb qofku marka intuu adduunyada joogo wixii uu haayo inuu iska celiyo waay oo booli iyo bililiqa ah ayb waxaa la mida dadka dadka khayaano iyagana nin walbo qaadir oo dadka khiyaano xadiidkii bukhaari wuxuu leeyahay yunsabu likulli qaadirin yowma alqiyaamati liwaaun cinda stihi mid kastoo wax khiyaano calan ayaa dabadiisa laga taagayaa oo marka waaa waxaa la leeyahay marka haadihi qadratu fulaan ay ku tahay haadihi tani qadratu fulaan hebel dhagartiisii way hadday weynayd calanku waa weynaanayaa hadday yarayd waa yaraana intay la ekayd hadba fadeexadaas marka yaa ka bixi kara marka ayb dad yar inaad ku fadeexowdaad ka cabsanaya adduunyada markaad joogtid aadam laga soo bilaabo ilaa kii u dambeeyey marka lagugu fadeexay ka waran marka ilaahan ka ma waman yaqlul qofkii booliyo ya'ti la imaadee bimaa ayuu la imaanayaa biladii kii qalla uu booliyey yowma alqiyaamati maalintii maalinta qiyaamaha ay biladii qallahu ayuu la imaanayaa yowma alqiyaamati uma markaa dabadeed tuwafaa waa la oofinayaa kullu nafsin naf dhammaanteed maa ayaa loo oofinayaa kasabad ay shaqaysatay wahum walxaal hum iyaga oo laa yudlamuuna aan la dulminaynin waxyaabaha marka aan la iska ilaalinina waxaa ka mida quluulkanba ka mida musuq maasuqa oo qofku inuu laaluush iyo wax qaato oo shaqo lagu lahaa inuu wax ku qaato laaluush iyo wax oo markaa yacnii xaq qof ouna lahayn inuu siiyo liajli xoogaa uu ka qaatay darteed iyo kulligood marka quluulkaasay ka mid yihiin bacd alaxaadiis waxaa soo aroortay qofka wax booliyo oo haniimada weliba wax ka booliyo waxa uu haysto o dhan in la gubo oo loo reebo dharka iyo hubka ou wato waxyaabaha in loo reebo inta kale wax markaas ou watee maal ah in lagu ciqaabo laga baabi'iyo laakiin xadiidkaas waa daciif waxaana xoog badan in marka uun towbo laga rabo iyo tacsiir waa la ciqaabi karaayo xabis iyo si un waa loo ciqaabi karaa laakiin gubitaankaas isagoo xadiidka kusoo arooray dacfi baa ku jira ibnu cabdilbar iyo sida uu leeyahay afaman ittaca ridwaana allahi kaman ba'a bisakhati min allah afaman axadkii ama ruuxii itabaca raacay ridwaana allaahi ilaahay raalli ahaanshihiisa raacay kaman miyuu la mid yahay axad baa-a la laabtay bisakhatin caro la laabtay carada oo minallaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay wama-waahu meesha uu u dunmayo oo u hoyanayo jahannamu waaye wabiisa waxaa baas lahaaday almasiiru meel loo ahaado hum iyaga darajaatun dawuu darajaatin darajaad kuwa u saaxiiba waaye darajaadka oo cindallaahi ilaahay agtiisa yacni ahaa ahaadeen wallaahu alla basiirun weeyaan mid arkid badan bimaa yacmaluuna waxa ay samaynayaan hamzadan marka waa hamzatu istifhaam macnaahu nafyi waaye labadan isku mid ahan baa laga wadaa marka waa istifhaam macnihiisu uu nafyi yahay afaman ruux itabaca raacay ridwaan allahi ilaahay raaanshiisa raacay kaman axad miyuu la too yahay ou la mid yahay baa-a la laabtay bisakhatin caro carada oo min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay yani labadan marka nina booliduu iska ilaaliyey xalaashuu ku dadaalay waa ninka raalli ahaanshaha alla raadinayo raacayo ninna caro allow la laabtayo booli iyo bililiqo iyo xaaraan ayuu ku dhex jiraa labadaas isku mid miya macnaha sida ugu fiican marka labadaa marka sidaa in loo kala jeedo waay ama si guud in loo yihaha mu'miniinta iyo gaaladii miyaa isku mid wa ma'waahu meesha uu u dunmaayo jahannamu waaye jumladan wa ma'waahu istinaafiyo waaye waxaa kaloo bannaan in la yidhaha faman itabaca ridwaana allahi kaman baa'a bisakhatin min allahi baa-da in lagu cadfo waa bannaanta kaman baa-a miyuu la tooyahay qof noqday bisakhatin caro la laabtay carada oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay wa ma'waahu u hoyanaya marka meeshuu u hoyanayana jahannamu ay tahay marada ficilka iyo kan marka in ficil laga macnaya iska bannaan ayb oo waaawaa ilaa jahanam oo jahanamo u dunmay marka saa in la dhaho laakiin waxaaba ka fiican mubtadaya khabar in la kala dhigo jumlo musta'nafaana sidaas ay ku noqoto wa bi-sa waxaa baas lahaaday almasiiru meel loo ahaadaa baas lahaatayoo almaqsuusu bidami jahan hiya waayo jahanamo hum iyaga humtaan marka xaggee loo celina damiirkan marka waxaa fiican in loo celiya labadii nooc kuwii ilaahay ka cabsaday oo boolida ka dhowrsaday iyo kuwii aan alla ka cabsaninee boolidii xaaraanta alay labadaas qolo waa loo celi karaa waxaa kaloo bannaan hum darajaatun in loo celiyo keliya mu'miniinta oo la yidhaha marka hum mu'miniintu darajaatun dawuu darajaatin darajaat kuwa u saaxiibo mu'miniinta iyagii baanba isku darajahaynoo kuwana marka darajo sare ayay jannada joogaan kuwa meel dhexay taagan yihiin kuwa meesha jannada marka ugu sokaysay joogaan wahaakada labadaas macnaa humtaan ku jirto marka hum marka la yidhaha iyagu darajaatun waaye yani darajaad ma noqon karaan ayaga dawu darajaatin in mudaaf loo soo qadaro wey bacdi lmufasiriinna waxay yidhaahdeen hum ay lahum laamkii oo jaariga ahaye wax jarayaa ka xadfan marka hum darajaatun ay lahum darajaatun darajaad bay leeyihiin laakiin in laamkaas la xadfo ma badna laamuljarka in la gooyo oo lasoo qadaro ma sahlana abuxayaan iyo markaa ragga lamidka iyagu waa diideenba oo wuxuu leeyahay hum iyagu darajaatun dawuu darajaatin kuwa darajaad u saaxiiba waay cind allaahi ilaahay agtiisa wallaahu alla basiirun mid arkid badan waaye bimaa yacmaluuna waxa ay samaynayaan ayb afaman itabacada tafsiir kaleo waxaa laleeyahay marka afaman itabaca ridwaana allaahi qofkii ilaahay raalli ahaanshihiisa raaco oo markaa yacnii dadka caradooda iyo aan danaynin iyo ridahooda mararka qaar dadka qaar baa waxay dadka ku raaligeliyaan wax ilaahay ka cadaysiinayo saan ma ahan marka dadkan oo ilaahay raalli ahaanshihiisay ku dadaalaan dadka hadday doonaan ha iska xanaaqaan sidaana ibnu isxaaqa macno noocaas u macneeyey laqad mana allahu cala almu'miniina id bacata fiihim rasuula min anfusihim halkanna marka ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa nicmada uu ilaahay mu'miniinta u galay gaar ahaan carabtii gaar ahaan asxaabtii rasuulka oo nebigii iyaga laga soo dhex bixiyey laqad la wallaahi qad xaqiiqeehe mana allaahu alla wou galladay cala almu'miniina mu'miniinta korkooda ayuu u ixsaan falay id waqti bacata id ay xiina goorti bacata uu soo bixiyey alla fiihim iyaga dhexdooda uu ka soo bixiyey rasuulan rasuul rasuulka oo min an rasuulka oo min anfusihim nafahooda ka mid ah oo iyaga ka mid ah rasuulka oo yatluu akrinayo calayhim iyaga korkooda ku akrinaayo aayaatihi aayaadkiisa ku akrinaayo wayusakiihim dahirayo oo yacnii akhlaaq xumada ka nadiifinayo wayucallimu barayo hum iyaga alkitaaba kitaabka barayo walxikmata xikmadda sunnada barayo wain kaanuu wain hushaaniye kaanuu waxa wain hushaaniye kaanuu waxay ahaayeen min qablu min qabli bachihi soo bixinta alla uu nebigiisa soo bixiyey ka hor la fii dalaalin baadi dhexdeeda baadida oo mubiinin cad aayaddanna marka ilaahay wuxuu tilmaamayaa yani allah wuxuu leeyahay nicmo aad iyo aad u weyn ayuu alla mu'miniinta u galay markuu nebi moxamed usoo saaray sala allahu calayhi wasalam waayo macnaha uu nebi moxamed ku fadhiyo aayaddan baaba ka warantayoo kitaabkii allou dadka barayaa xikmaddii iyo sunnadii buu barayaa waa tarbiyeynayaa baadi ayagoo ku jiray uga baxeen isaga sababtiisa ayb laqad lawallaahi qad xaqiiqa ahe mana allaahu alla wow wou galladay cala almu'miniina mu'miniintii korkooda ayuu alla galladay id bacata xiina bacata markuu soo bixiyey fiihim iyaga dhexdeeda dhexdooda rasuulan markuu kasoo bixiyey rasuulka oo min anfusihim iyaga naf nafahooda ka mid ah marka min anfusihim saddex tafsiir baa ku jirto tafsiirka koowaad wuxuu yahay waa inuu bashar yahay min anfusihim yacnii naftoodu ka mid yahayo sida ayagu ay bashar u yihiin bou asagiina bashar u yahay marka bashar iyaga la mida inay ku arkaan waxyi iyo mucjizaad waaweyn waxay keenaysaa inay fahmaan inuu nebi yahay waayo haddii malaa'ig lasoo deji lahaay ee malaa'ig waaba laga fishaa sowmaha khaariqulcaada laakiin bashar iyagii la mida oo ay garanayaan xagga bani aadamnimada kula midaan ujeedaa markay arkaan oo waxyi iyo xikmad iyo kitaab aqrinayo mucjizaad haysta markay arkaan arrintaa iyadaa nicmay u tahayo inuu nebi yahayo rasuul yahay fahmayaan tafsiirka labaad min anfusihim macnaheedu waxay tahay waxaa lagu fasiray waaba lagu sharfay carabtaana markaa gaar ahaan loo jeedaayo carabtii baa laga soo dhex bixiyeyoo war waxaa la leeyahay idinka nebi moxamed la dagaalamayee quraysh maxaa kula dagaalamaysaan sharaf buuba idin yahay oo waxay ahayd idinka inaad raacdaan ood u gargaartaan oo markaa aada ku sharafowdaan haddiiba ilaahay khaatamu yacnii rasuulkii rususha lagu khatimay hadduu idinka idinka dhigay waxay ahayd inaad ba rumaysaan ood u gargaartaan ood garab istaagtaan maahan inaad cadow ku noqotaan marka nicmay idiin tahay wainahu ladikrun laka waliqowmika wasawfa tus'aluun oo kala waay walidaalika carabta si gaarow nebigu isagoo dadkao dhan nicmo u ah isagoo muslimiin oo dhan nicmo u ah carabta haddana gaar ahaan nicmo u yahayo xaalkii ay ku jireenayba uga baxeenoo daday noqdeen ummadda daday ka dhex noqdeen ayb macnaha saddexaadna min anfusihim waxay tahay insi inuu yahay oo idinka waxa idin dhibaa ay dhibaan isaga xaalkiisa marka eeaxwaashiisa inaad garan kartaan inaynan idinka qarsoonaaneynin ood ku dayataan markaas waayo haddii jinni rasuul lagaaga dhigo oodan arkayninba waa lagu dhibtoon lahaa sidee loogu dayanaa waxaan la arkaynin marka axad idinka idinku dhex jiro ood afcaashiisa ku dayan kartaan ayuu alla idinka soo dhex bixiyey nicmay idiin tahay saddexdaas macno ayaa meeshaas marka ku jira ayb rasuulka marka de rasuulnimadii yacni nicmo inuu yahay nebiga sala allahu calayhi wasalam war kama taagna suuratu naxlina alla wuxuu ku yihi yacrifuuna nicmat allahi uma yunkiruunahaa waakharuhum lkaafiruun nicmada alle ayay garanayaan ey moxamedan waa nebi moxamed waa yaqaanaan waa ku gaaloobayaan haddana waa inkirayaan marka rasuulku inuu nicmo ummadda u yahayo wax kusoo kordhiyayoo macno weyn ugu fadhiyo sababtiisa qofkii naar ka badbaado oo uga badbaadayo kii janno gala ku galayo sababkiisa oo axadka ummaddan khayrka mucallimka ugu ah uu isaga yahay maqaam weynna ilaahay agtiisa uu ka joogo dadka muslimiinta oo dhana isku waafaqsan waayo ninkii intaas diido muslimnimadooba ka baxaa ayb haddii marka laysku khilaafo waxyaabaha qaar ee la yidhaha nebi moxamed nicmo waa yahay oo nina uu yidhaahdo waa nicmo aniga maalinkou dhashayaan xusaa maxaa u daliila laqad mana allaahu cala almu'miniina u daliila waaba nicmo uu yidhaahdo mid kalena uu yidhaha war nebiga nicmo waa yahay shukriga lagu shukrinaya laakiin waa goor kasto inaad raacdo waay inaad rumayso ood raacdo isaga ku dayato waay laakiin middan asxaabta nebigu uguma aynan shukrinin qaabkan haddii qof kale uu yidhaahdo sanka in laga geliya maaha adiga nebigaad nicmo uma aragtido waa kasoo horjeedaa qofkii nebiga kasoo horjeeda waa u dhammaatay waaba gaal muslin maba ahanba ayb marka waxyaabaha qaarkood dadka qaar ay idlaaqayaan waxaa ku jirta marka gaalaysiinaa ku jirta xaqiiqdu sidaas way dadaa nebiga diidan iyo dadaa nebiga necab iyo nebiga magaciisa marka la sheega dadaa diidaaye iyo salliga nebiga dadaa diida iyo war waxaas gaalnimo waay nacam haddaadan u ogeyn gaalnimo u ogow inay gaalnimo tahay waayo nebiga ninkii diido muslin maba ahan waxaa lagu soo islaamaaba waxay tahay ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu ana muxamedan rasuulu llah sideed u leedahay marka qof maalin walba xadiidkii nebiga laga yaabo inuu akrinaayo oo rasuulka sunnadiisii faafinaayo rasuulkii ku dayanaayo sunnadiisii difaacayo inaad tiraa adigiioo sanadkiiba mar yacni wax samaynayo haddaad tiraa anaa kaa fiican adiga de fiicnaanta hadda ilaahay hadduu soo sheegay noo sheeg haddii aanu alle sheeginna bal waxaad adigu samaynayso un ka fiirso inay sharciga ku jiraan iyo inaynan ku jirin wixii nebi moxamed ku cibaadaystaana sharci ah wixii uunan ku cibaadaysaninna annaga sharci uma naqaano waayo sharci cibaado ma noqon karaan wax nebiyullaahi moxamed uunanba ku cibaadaysanin qofkii marka intaas meel ka dhac u arkaayana meesha u gaardinayo isagay jirtaan ayb laqad lawallaahi qad xaqiiqe ahe mana allaahu ilaahay waa galladay cala lmu'miniina mu'miniinta korkee korkooda ayuu galladaystay id bacatha xiina bacatha markuu soo bixiyey fiihim iyaga dhexdooda uu kasoo bixiyey rasuulan rasuul rasuulka oo min anfusihim nafahooda ka mid ah rasuulka oo yatluu akhrinayo calayhim iyaga korkooda aayaatihi alla aayaadkiisa ku akhrinayo marka muhiimadda nebiga loo soo bixiyey waa maxay aayaadka alle inuu dadka ku akriyo marka dadka waa in diinka la baro afartan konton sano dad inay ku daba socdaan maalinna aada maqaasida qur-aanka aadan uga she u sheegaynin sidii dad aada adiga leedahay oo kale ood adiga tacbatay oo kale keliya un inay jaahilnimo kugu qufulnaadaan qofkii wax u sheeg maagana iska ilaaliya aada tiraahdid waxaas dadku waqtigan inay waxaa weya inay ka baxaan waay adiga waxaa dan kugu jirtaa caqliga ilaahay kuu siiyey wax dhegeyso qof wal wadaad kasta waxaa tiraa waa ku dhegeysanaya aniga laakiin iqanci waa ku dhegeysanaa laakiin qanaacaan rabaa aniga waxaan ku qanci karo ayaan rabaa laakiin waa iska kaa dhegeysanaa bis sidii xoolihii camal aan iska kaa dabakacayaa suurtagal ma noqonaysa ayb marka rasuulka ilaahay aayaadkiisa uu dadka ku dul akri jiray wayusakiihim waa tarbiyey waa yani rasuulka oo yatluu akrinaya calayhim yani muuminiintii kor yani korkooda ku akrinayo aayaatihi alla aayaadkiisa wayusakiihim tarbiyeynayo oo dahirayo akhlaaqda xunuu ka dahirayaa shirkiguu ka dahirayaa macaasida iyo bidcada ayuu ka dahirayaayo dadkiibuu marka saa ku tarbiyeyna taskiyat nufuus wayucallimu wuxuu barbarayaa alkitaaba kitaa hum iyaga alkitaaba buu barbarayaa kitaabkii kitaabku marka qur-aankaa loo jeedaa culimada waxay yidhaahdeen kitaabkau baraa maxaa laga wadaa alfaada qur-aankana waa barayaayo qur-aanka inay xifdiyaan akrintiisa ay bartaanna waa laga baranayay nebiga sala allahu calayhi wasalam macaanida qur-aanka iyo maqaasida qur-aankana dadka waa bari jiray marka wayucallimuhum lkitaaba alfaad keliya ma aha qur-aanka sida loo akriyana waa beri jiray macaanida iyo maqaasidiisana nebigu dadka waa beri jiray sala allahu calayhi wasalam marka dadku waa inay fahmaan qur-aanka maqaasidiisa qur-aanku meesha ulajeedada qur-aanka laga leeyahay haddii qofku uunan fahmin qofkaa waa waa khasaaray walxikmata ayuu barayaa sunnadii xikmadana waa hadallada nebiga sal l slam ka ima waa xadiidka nebiga isaga marka kitaabkiina dadka waa barayaa xadiidka nebigana sala allahu calayhi wasalama wuu barayaa dadka oo wamaa yandiqu can اlhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa labadaas meel waa meesha marka hanuunka laga qaato qur-aanka iyo sunnada nebiga sala اllahu calayhi wasalam wain kaanuu wain hushaaniya kaanuu yani xaal ay ahaayeen min qablu min qabli bachihi diritaankii soo bixintiisa ka hor la fii dalaalin baadi dhexdeed baadida oo mubiinin cad jumladan marka wain kaanuu jumla xaaliya w ayb oo damiirka wayucallimuhum ku jiraa laga bixinan wayucallimu wou barbarayaa hum iyaga wuxuu barayaa xaala kownihim baadi kuwa ku sugan markaas ka hor ay ahaayeen intana mukhafafa min athaqiila waaye wain hu shaniye kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiin waxaa kaloo la yidhi intu bimacnaa maa inay tahayo wain kaanuu wamaa kaanuu xaal aynan ahayn min qablu min qabli bachihi diri bixintiisa ka hor la fii dalaalin ilaa fii dalaalin baadi dhexdeed inay yihiin maahan allaamka bimacnaa ilaa in laga macneeyo intana maa in laga laqbeeyo labadaasiba waa loo icraabaa awalamaa asaabatkum musiibatun qad asabtum midlayha qultum anaa haada awalamaa goortii asaabatkum ay idinku dhacday musiibatun musiibo markay idinku dhacday musiibada oo qad asabtum aada asiibteen idinku midlayhaa labalaabkeed oo kale iyadoo kale labalaabkeed aada hesheen ood asiibteen oo kale yaad qultum waxaad dhahdeen annaa min ayna xaggeebaa haadaa kan uu ka ahaaday guuldarradan xaggay ka ahaatay qul waxaad tidhaahdaa huwa musiibadu min cindi anfusikum nafihiina agtooda xaggeeday ka ahaatay in allaha alleh calaa kulli shayin shay dhammaantii korkiisa qadiirun qaadirun kii awoodo waay alle wax kasta aayaddaana marka waxaa la tusaaleynayaa hadal bilaabmaya waa kalaamun mubtada-un masuuqun liibdaali bacdi maa nasha'a min adunuuni alfaasidati aayaddan waxay daaweyneysaa maladii xumayd oo dadka qaar ay maleeyeen iyo aayaddan marka ay daweyneysaayo oo maladaa marka yacnii siday ahayd marka dadka qaar baa waxay isdhihi karaan oo guuldarradan xaggay nooga timid innagii oo muslimiina nebi moxamed nagu jira seen guuldarro ay noogu dhacday maladaas baa marka aayaddan ay daaweyneysaay waxaa la leeyahay horta guuldarradan idinku dhacday ka hor idinka cadowgiina guuldarraad ku dhigteen idinkana oo weliba middan idinku dhacday labalaabkeed abaad ka hesheen cadowgiina lib ayaad hesheen marka marna inaad yacnii haddaad guulaysateen marna in laydinka guulaysto wax culeysa kuma jirto midda labaad haddana guuldarrada idinku dhacday ilaahay maahan mid uu iskaga kiin riday waxay sababsanaysaa ama ay ku xiran tahay idinka waxaad kasbateen marka hadda ka bacdi isa saxa waayo marka awalamaa asaabatkum axiina asaabatkum markay idin idinku dhacday awalamaa goorti asaabatkum ay idinku dhacday musiibatun musiibo ay idinku dhacday musiibada oo qad asabtum idinka aad ka asiibteen oo cadowgiina aada ka hesheen midlayhaa labalaabkeedoo kale labalaabku marka waa sidee mu'miniinta dagaalkii beder ee uxud toddobaatana uga dhimatay oo keliya dagaalkii bederna gaalada waxaa uga dhimatay toddobaatan toddobaatanna waa laga qafaalay meeshaas marka dagaal marka la galo waa la dhimanaa maxaa yacni waxaa dhacayo qafaal maxaabiis ayaa dagaalka lagu kala qabsanaa maal ayaa ku baaba-ayo saddexdaas jug ayuu leeyahay dagaalku marka waxaa laleeyahay iyagu hadda gaaladan toddobaatan unbay idinka dileen bes idinka laakiin dagaalkii beder toddobaatan aad ka disheen toddobaatanna waa soo qafaasheen marka idinka waxaad wadataan laba jug ayaad gaalada ku gaarsiiseen meesha idinka halla idin gaarsiiyey midlay haada marka macnaheedu sidaas weyn awalamaadaan marka lamaadaani waxay u baahan tahay jawaab qultum baa jawaab noqonay anaa haadaana maquulu lqowlka maquulu qowlkii qad asabtumna waxaa la icraabayaa nacti oo musiibatuntaana laga sifayna awalamaa goortii asaabadkum ay idinku dhacday musiibatun musiibo musiibada oo qad asabtum aada asiibteen idinku midlayhaa labalaabkeedoo kale aada asiibteen ood gaaladii ka asiibteen yaad qultum markay saa idinku dhacdaad qultum waxaa leedihiin ood dhahdeen annaa min ayna xaggeebaa ama min ayi wajhin wajkeebaa haadaa kan uu ku ahaaday dhibkan inaga na gaaray muxuu noogu dhacay xaggee buu nooga yimid ayaa dhahaysaan qul dheh huwa musiibadu huwadan marka musiibadaa loo celinayo damiirka marka raajicun cala almacnaa laa cala lafdi lafdiga loo celi macnaha loo celinayo qul waxaa tiraa huwa musiibadu min cindi anfusikum nafihiina xaggii agteeda xaggeeday ka ahaatay oo adinka unbuu idinka yimid marka min cindi anfusikumtan baa sidee uga yimid caasintii ayaa marka nebiga caasiyeen oo buurta ay kasoo degeen waa lagu fasiray maalintii beder oo aada ka qaadateen madax furashada maxaabiista ile maalintii beder madax furashaa laga qaatay maxaabiistii gaaladee la qabtay waxaa la leeyahay marka ma aynan ahayn inaad ka qaadataan inaad laaysaan ood quusisaanay ahayd suurat lanfaalan ugu tegaynaa lowlaa kitaabu min allahi sabaqa lamasakum fima akhadtum cadaabun cadiim in allaha alla calaa kuli shayin shay kastaa korkiisa qadiirun qaadirun midkii awoodo waay midaanna marka waa dersi iyadana xaggay musiibada nooga timid naftiina idinkaga timid allah keenay laakiin idinkaa sababsadee sababsateen wamaa asaabakum yowma altaqa ljamcaani fabiidni illaahi waliyaclama almu'miniin xikmad kale waa tan iyadana wamaa waladii kii asaabakum idinku dhacay yowma altaqa aljamcaani yowma maalintii iltaqaa ay kulmeen aljamcaani labada jeish gaaladii iyo muslimiintii maalinkay kulmeen uxud baa loo jeedaaye fabiidni illaahi ilaahay idinkiisa ayuu yakuunu ku ahaanayaa wayaxsulu ou ku xasilayaa yacni fa biidni illaahi ilaahay idinkiisa ayuu xasala ku xasilay waliyaclama ilaahay sidaabuu falay ou yeelay liyaclama inuu bannaanka soo dhigo ou muujiyo almu'miniina iimaana almu'miniina mu'miniinta iimaankooda inuu bannaanka keeno waliyaclama inuu bannaanka keeno ou muujiyo aladiina kuwii naafaquu munaafiqoobay oo nifaaqa la yimid oo waqiila lahum iyaga lagu yidhi kuwaas tacaalow kaalaya qaatiluu dagaalama fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ku dagaalama aw amase idfacuu difaaca sharafkiina iyo dadnimadiina iyo magaaladiina difaacda qaaluu waxay yidhaahdeen low naclamu low calimnaa haddaan ogaan lahayn qitaalan dagaal latabacnaakum waanu idin raaci lahayn haddaan dagaal ognahay waaba idin raaci lahayn hum iyagu kuwa munaafiqiinta ah lilkufri gaalnimada ayay yowma idin maalintaa ay sidaa dhahayaan yay aqrabu uga dhowaanshiyo badnaayeen liliimaani iimaanka ay uga dhowaanshiyo badnaayeen minhum iyaga markaan ay sidaa dhahayaan markii hore oo ay iimaanka sheeganayeen yaquuluuna waay dhahaye waxay odhanayeen yaquuluuna waxay dhahayaan biafwaahihim afafkooda ayay waxay ka lahaayeen maa shay laysa aan ahaanin fii quluubihim quluubtooda dhexdooda aan ahayn wallaahu alla yaclamu isaga ku ogaal badan bimaa yaktumuuna waxa ay qarinayaan waxay qarinayaan alla ku ogaal badan aladiina kuwii waxay qarinayaan qaaluu yidhi allah ku ogaal badan kuwii waxay qarinayaan kuwii qaaluu yidhi liikhwaanihim liajli ikhwaanihim walaalahooda dartood u yidhi waqacaduu walxaal qad qacaduu ayna fariisteen can ilqitaali ay ka fariisteen low ataacuunaa haddayna adeeci lahaayeen kuwan dagaalka aaday maa qutiluu lama dileen qul dheh fadara-uu celiya can anfusikum nafihiina xaggeeda ka celiya almowta geerida bal ka celiya in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya kuwii dhintay sow maaha walaa taxsabana aladiina walaa taxsabana ha u malayninina aladiina kuwii qutiluu la dilay fii sabiili llaahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa lagu dilay amwaatan kuwa iska dhintay ha u malayninina bal e hum iyagu axyaaun kuwa nool waaye yursaquuna la arsuqayo cinda rabbihim rabbigood agtiisa lagu arsuqayo waaye ayb farixiina xaal ay yihiin iyagoo kuwa farxaya ah bimaa kii ku farxayo aataahum ullahu alla uu siiyey min fadlihi fadligiisa xaal uu ka mid yahay kaana wayastabshiruuna way bishaaraysanayaan biladiina kuwiibay ku bishaaraysanayaan lam yalxaquu aan soo haleelin weli bihim iyaga aan soo haleelin min khalfihim gadaashoodana xaal ay yihiin oo adduunyada ay ku dambeeyaan allaa khawfun bianlaa khawfun cabsiyo cabsiyo korkoo calayhim korkooda inaynan ahaanaynin walaa hum inaynan ahayn iyagu yaxzanuuna kuwa murgoonayo tiirayoonayana inaynan ahayn marka alla wuxuu leeyahay wamaa wixii wamaa waladii kii maada mawsuulo waaye fa biidni illaahi marka fa-da in la geliyo maadaama ismiga mawsuul wuxuu shabahaa shardiga wamaa waladii kii asaabakum idinku dhacay yowma maalintii iltaqaa ay kulmeen aljamcaani labada jeysh maalinkaay kulmeen wixii idin asiibay fa biidni illaahi ilaahay idinkiisoo waqaca ku dhacay wax kale kuma dhicin halkanna marka waxaa laleeyahay war waxaan dhacaya adduunyada ka dhacayo maamulka ilaahay kama baxsana waxba yacni markay waxa dhacaan kabacdi walwalka iyo qaylada iyo waawareey iyo hagelina wax allaale wixii dhacayo fa biidni illaahi bay ku dhacayaan iimaankaas marka qofka marku qalbigiisa geliyo qadarku uu sidaa u rumaysan yahay macsidiina laga reebay oo laga celiyey wuxuu ku dadaalayaa inuu rabbigii adeeco macsida iska ilaaliyo asbaabtii najaaxa iyo dadaalka uu qaato wixii dhacana ilaahay uu u daayay markaa leanna qadarka waxaa la yidhaahdaa macaasida looma xujaysto laakiin masaa'ibta waa loo xujaystaa alqadaru yuxtaju cala almasaayib cala almasaa'ibi laa cala almacaayibi qadarka masaa'ibta waa loo xujaystaa waa la ysku sabar siiyaa laakiin ceebaha maya war hebelo waxaan maxaad u samaynaya waxaan qofkan maxaad sidaan u yeelaysaa ilaahay qadarkiisuu ku dhacay ma la rabo saas waayo inaad xumaan samayso qadar kana daliishato shaqadii mushrikiinta w sayaquulu ladiina ashrakuu low shaa allahu ma ashraknaa w waa manhaj xun laakiin adiga waa dadaashay musiibaa kugu dhacday war musiibadan maxaa ku war maxaa dhibkan ku kugu kugu dhacay oo ku asiibay waa maxay ilaahay idinkiis waa dhihi kartaa ayb marka taasaa muuminiintii la baraya xadiidkii nebigana wuxuu ahaa ixris calaa maa yanfacuka waxaa adiga ku anfacayo ku dadaal walaa tacjaz ha caajizin oo hadoqonoobin oo waa inaad ficilkii samayso ood la timaado ha ka gaabinin oo haka doqonoobin haddii marka yacni ay wixii wax ku asiibaan yacnii ha dhihin markaa low anii facaltu kada kana kada faina low taftaxu camala shayaan waliyaclama xikmad labaadna waa tanaa marka wuxuu alla wixii idinku dhacay maalintii uxud ilaahay wuxuu sidaa u qadaray oo u yeelay liyaclama inuu bannaanka keeno isaga waa ogyahaye laakiin bannaanka in dadka la tuso liyaclama inuu muujiyo alleh almu'miniina iimaana almu'miniina mu'miniinta iimaankooda dadkii maalintaa sugnaaday oo sabray kuwii ku dhintay ha noqdaan iyo kuwii muuminiinta la safnaaba kuwaa iyaga iimaankooda bannaanka la keenay waliyaclama iyo inuu alla muujiyo aladiina kuwii naafaquu munaafaqoobay cabdullaahi bnu ubay iyo raggiisii markii la socday saddex boqol waatou la baxay cabdullaahi bnu ubay gooni ula baxay uu jeeshkii ka saaray markaasaa jaabir aabbihiis cabdullaahi bnu camr bni xaraam ayaa hadalkan ku yidhi marka war kaaleya dagaalama ama magaaladiina difaaca marka waliyaclama inuu muujiyo aladiina kuwii naafaquu munaafaqoobay waqiila lahum waxaa loo yihi kuwaa tacaalow kaalaya qaatiluu dagaalama fii sabiili llahi ilaahay jidkiisa ku dagaalama aw idfacuu ama difaaca oo difaaca marka maxaa laga wadaa laba tafsiir baa ku jirto war kaalaya walba haddaydnan xataa dagaalamaynin dadka muslimiinta muuqaalkooda badiya oo cadowgu marku arko dadkan waa badan yihiin ha is yihaahdaan haddaad doontaan waxba ha qabanine safka un wanaajiya kairuu sawaad almu'miniin waa lagu fasiray wacalaa haadaa marka saxaabada qaarkood cabdullahi bn umi maktuum oo kale ayaa waxaa la yihi bacdi alghazawaad oo waqtiyadii dambe ayaa la arkay isagoo ku dhex jira dadka markaasaa la yidhi dadkii ilaahay u cudur daaraad ka mid tahay nin indhoolaad tahaye maxaad u socotaa mu'miniintan badinaa buu yidhi tiradooda si uu cadowgan is yiraa waa badan yihiin dadkan marka qofka camalka marnaba qofka aan marnaba ka dhacaynin waxay tahay nusxiga waa dhici kartaa inaad camalka mararka qaar aad yacnii intaad tabar u wayso ama istidaaco u wayso aadan ku dambaabin laakiin waa in lagaa helo daacadnimo suuratu tawbana marka waa ugu tegi doonaa in sha allah laysa cala alducafaaءi walaa cala almardaa walaa cala aladiina laa yajiduuna maa yunfiquuna xaraju idaa nasaxuu lilahi warasuulihi nusxigu marka waa wax mar walbo dadka laga rabo wa qiila lahum waxaa loo lagu yidhi munaafiqiintaas tacaalow kaalaya qaatiluu dagaalama fii sabiili llahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa ku dagaalama waa haddaad ajar rabtaan ood aakhiro rumaysan oo aada aakhiro rumaysan tihiin warkaalaya idinkoo waajib gudanayo sidaa aaminsan u dagaalama ma ahan sow maaha ow amase idfacuu kaalaya oo yacni muslimiinta sawaadkooda iyo muuqaalkooda badiya ama idfacuu raabituu in lam tuqaatiluu haddaydnan dagaalamaynin kaalayo heegan iska gala macno saddexaadna wuxuu yahay aw idfacuu kaalaya sharafkiina iyo dadkiina difaacda ilaa haddii magaaladii lasoo gala madiine idinkana dhibka waa idin taabana war haddaydnan ilaahay aaminsanaynoo dar alla aydnan u dagaalamaynin dadku macaani kale u dagaalamaanaa jirtee taa ha laydinka helo un aw idfacuu sidaas marka cabdullahi bni camr bni xaraam ayaa ku yidhi baa yacnii mufasiriinta qaar ay dhahaan qaarna nebigaaba ku yidhi baa ayay leeyihiin qaaluu waxay yidhaahdeen markii saa lagu yidhi low naclamu haddaan ognahay ay low naclamu low calimnaa haddaan ogaanay marka low naclamu marka la leeyahay dabcan dee lowdu mudaarici bay waxay u bedeshaa macna almaadi low naclamu low calimnaa haddaan ogaanay qitaalan dagaal haddii aan nahay kuwo dagaal ogaaday oo dagaal ogaa latabacnaakum waanu idin raaci lahayn haddaan dagaal ognahay waaba haddaan dagaal ogaa lahayn waaba idin raaci lahayn marka waxay ku xireen raacitaankii cadamu cilmihim lilqitaal dagaal inaynan ogeyn ayy yanii hadda haddaan dagaal ognahay waa idin raaci lahayn yani macnuhu waa maxay dagaal ma ogin annaga saa darteeda anaan idin raacin saasay ka dhigan tahay arrintaasna mukaabaro waay waayo waa ogaayeen inay abuu sufyaan iyo kooxdiisa maka ka soo baxeen madiine ay kaabiga ku hayaan oo ay uxud usoo gaareen nebigu inuu madiine ka baxay ee laba jeesh oo isku soo siqaaya in ay dagaalamayaan ma ogin war ma ahan waxaas mukaabaro waay waaqici baaba beeninaya soo mahan macna sidaas waay macno kalena waxay leeyihiin low naclamu qitaalan la tabacnaakum haddii inaad dagaalamaysaan oo dad wanaag ku socdo oo diin u dagaalamayo khayr la aad tihiin annagaaba idin raaci lahayn marka khayr ma lihidiin waay waa dad marka aada u yani xumaanta meel daran ka gaaray hum iyagu ayaa alla marka wuxuu leeyahay hum iyagu lilkufri gaalnimaday yowma idin maalintaa yowma id qaaluu low naclamu qitaalan la tabacnaakum tanwiintu marka jumladaas maqan ayay ciwad ka tahay hum iyagu aqrabu kuwa u dhowaanshiyo badan waaye lilkufri gaalnimada u dhowaanshiyo badan yowma idin maalinka ay sidaa ay lahaayeen minhum iyaga ugaga dhow liliimaani iimaanka macnuhu marka waxay tahay maalinkii ay sidaa dhahayeen gaalnimaday uga dhowaayeen iimaankii ay sheega jireen ilaa walba iimaankoodu sax ma ahayn aamanaadii hore ay lahaayeen iyo maanta oo ay hadalkan dhaheen kufrigu maantay usii dhow yihiin macna alaaya sidaas hum iyagu lilkufri gaalnimada ayay yowma-idin maalinka ay sidaa dhaha ay yidhaahdeen iyay aqrabu uga dhowaanshiyo badnaayeen liliimaani iimaanka minhum iyaga ay uga dhowaanshiyo badnaayeen marka aqrabu lilkufri minhum liliimaani gaalnimaday u dhow yihiin waxay uga dhow yihiin iimaankii ay sheeganayeen kulli marka aqrabuday ku wada tacalluqayaan lilkufrida aqrabu bay ku tacaluqayan liliimaani aqrabu bay ku taa minhum aqrabu yani ayay ku tacalluqaysaa marka afcalu tafdiilka keliya ayaa laba jiho in jaari majruur laba dhinac inuu uga tacalluqo shay afcalu tafdiilka bisaa ka jiro mulaabasana aynan ka dhexaynin markaasna marka aqrabudan maadaama afcalu tafdiil ay tahay waxa jaariya majruure meesha ku jiraba minhum iyo liliimaanida waxay ku tacalluqayaan dhammaan aqrabuda marka markan ay sidan yidhaahdeenay gaalnimada uga dhowaayeen markay iimaanka sheeganayeen yaquuluuna waxay dhahayaan biafwaahihim afafkooda maa shay laysa fii quluubihim quluubtooda dhexdee dhexdeeda aan ahayn wax quluubtooda aan ku jirin bay afka ka sheegayaan wallaahu alleh aclamu isagaa ku ogaal badan bimaa yaktumuuna waxay qarinayaan aladiina kuwii waxay qarinayaan allah ku ogaal badan yaktumuunada waawda ku jirta ka bedel kuwii qaaluu yidhi liikhwaanihim liajli ikhwaanihim walaalahood dartood u yidhi walaalo xagga nasabka waay xalay aanna soo marnay aayaddan mid la macno ah walxaal qad qacaduu ay fari iyagoo fariistay cani lqitaali ka fariistay low ataacuunaa haddayna adeeci lahaayeen annaga oo warkeenna ay yeeli lahaayeen maa qutiluu lama dileen qul dheh fadra-uu celiya can anfusikum nafihiina ka celiya xaggeeda almowta geerida ka celiya in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegayaba walaa taxsabanna marka idinka balgeeri iska celiya dadkii dhintay sow maaha marka saad idinku moodeysaan maahane dadka dhintay ma khasaarin walaa taxsabanna aladiina kuwii ha u malayninina qutiluu la dilay fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa lagu dilay amwaatan ha u malayninina kuwa dhintay amwaad bale hum iyagu axyaa-un kuwa nool waaye yursaquuna waa la arsuqayaa cinda rabbihim baa laga arsuqayaa rabbigood agtiisa aayaddan oo kale suuratu lbaqaraan kusoo marnay meeshan marka maadaama waa nool yihiin iyo la leeyahay sidii qof nool baa loola tacaamulay xataa oo markay ku dhintaan macrakada iyo goobta dagaalka lama dhaqaayo salaatuljanaaزana laguma dukado sidoodaa loo duugaa qofka shahiidka lama dhaqo salaatuljanaaزana laguma tukado meeshaas marka shahiidku laba nooc waatou ahaa shahiid اlmacraka iyo shahiid oo xagga hawaabta iyo xukunka qofkii dee calool furan u dhinto guri midkuu kusoo dumo midka gubto ajarka shahiidkay ay leeyihiin aakhirada laakiin kuwa iyaga ma la dhaqaaya miya waa la dhaqayaa kuwaas waana lagu tukana ee kuwa aan la dhaqaynin lagu tukanaynin waa kuwa xarbiga ku dhinto waa dagaalka gaalada iyo muslimiinta dhexdooda dagaalka muslimiinta dhexdooda kuwa ku dhintana xataa garba ha ahaadee oo maalan waxaa lala dagaalamayaa marka koox xadgudubtay ayaa lala dagaalamayaa markii lala dagaalamay dadka ku dhintee marka ahlu cadliga ah ayaga ma lagu tukanaa oo kuwaas ay dilaan ahlu baqyiga ma shahiid oo macrakada gaaladoo kale loola dhaqmaa mase maya akharu ahlilcilmi waxay leeyihiin waa la dhaqayaa waana lagu dukanaa kuwaas waa dagaalka gaalada iyo muslimiinta bis waayo kuwa ku dhinto ayaa iyaga loo xisaabayaa ayaa axkaamtaas iska leh waxaa kale alimaamu shaafici uu yidhaahdaa haddii uu ku dhaawacmo dagaalkii gaalada ee lasoo qaado oo wax cuno ama wax cabo ama la daaweeyo maalmo uu noolaado kadib uu dhinto si caadi baa loo dhaqayaa oo loo karfanayaa oo loogu tukanaa kaasna goobtii le kuma dhimanin isaga waxaa kaloo culimadu ay ka hadlaan dad muslimiinoo meel iska degan iyadoon dagaal lagu jirin saf dagaal saflaa iyadoon lagu jirin hadday gaaladu dad muslimiina soo gaadaan oy eber ka dhigaan oy laayaan ma lagu tukanaa dadka muslimiinta meydkooda oo ma la dhaqayaa mase lagu tukan maayo lama dhaqaayo masaladaa marka imaamu lqurdubi tafsiirkiisa uga hadlayo wuxuu leeyahay meeshaan aayaddan oo wuxuu yidhi qiso marka qurduba magaaladoodii qurduba ee andalus ku taalo haddaba isbayn ku taalo uu ka hadlayo wuxuu yidhi cadowgii baa wuxuu yidhi id asbaxa qowman fii man fi idaa asbax yani alcaduwu alcaduwu idaa asbaxa qowman cadowgu hadduu qolo kusoo waaberiisto fii mansilihim degaankoodii iyo meeshii ay deganaayeen walam yaclamuu bihi aynan ogaa aynan iyagoon ogeyn lasoo gaado faqutila minhum laga dila dad fahal yakuunu xukmuhu xukma qatiili lmuctarak dagaalka dadkii ku dhintoo kale miya xugunkooda ow xukma saa'iri lmowtaa ama dadka kale dhintay unbay la xugun yihiin wa haadihi wuxuu yidhi mas'alatu nasalat cindanaa biqurduba waa mas'alo wuxuu yidhi annaga agteenna ka dhacday qurduba acaadaha allaahu allah soo celiyuu yidhi marka magaaladaas de magaaladii gaaladaa markaas imaamulqurdubi tafsiirka markuu qorayo qurdubo marka waa la haystaayo nasaaradii a haysato ilalaanana sidii ay u haystaan wuxuu yidhi aqaara alcaduwu cadowgaa soo weeraray xilli aroor ah ayb qasamahu llaahu ilaahay dhabarka haka jebiyee sabiixata athaalithi min ramadaan ramadaan markuu saddex ahaa almucadam sanata sabcin wa cishriina wa sitti mia lix boqol iyo labaatan iyo toddobadii markay ahayd saddexdii ramadaan culimada marka dhacdooyinka waaweyn waa dabdi jireen sidaasay u qori jireen saasaana ilaa maanta annaga inagu soo gaartay marka qofku inuu is yiraahdo maaha waxaan hebelaa qoraayo iyo hebel kalaa qoraayo iyo inuu is yiraahdo maahane wixii uu is yiraahdo dadka dambe waa loo dhaafi karaa oo taariikhay u noqon kartaa ee dhacdooyin waaweyna inuu iska diiwaan geliyo hadhow uga sheekeeyo dadka dambe si ayaguna aynan ugu dhicin wixii innaga aan ku dhacnay oo kale laakiin innaga waxaad moodaa waaba layska dhacdooyin waaweyn oo qalbigu ku wareerayo ayaana soo maraayo waa layska iloobaana bal waxaa laga yaabaa dhacdooyinkaasaaba fiicnaay in la dhaho nacam hadda innaga taasaa caada noo noqotay nacam war wixii waagii waxaasi waxaas ay dhacayeen ka war war waagaasaa la roonaay shibna nacam waagaas waaba berisamaaduu ku leeyahay allah almustacaan waaas marka cuquul iyo mafaahiim dabagadoontay oo yacni badaawo iyo waxaa islaasimtay badownimo iyo fudayd iyo ilowsha dhowaanshaa islaasimtay nacam markaasaa waxaa ka ratibmay waxbaba inaan la ogaa karinba nacam oo dadka dambe aysan waxbaba ogeyn bal waxaa laga yaabaa cadowgiiba inay iska ammaanaan oo ay yidhaahdaan yacni maxaa dhibka dhacay aada sheegaysaa muxuu yahay in adiga lagula yaabaa laga yaabaa toban sano ka bacdi marka wuxuu leeyahay saddexdii ramadaan lix boqol labaatan iyo toddobadii waxaa dhacday waannaasu fii ajraanihim iyadoo dadku ay ku jiraan meelihii timirta lagu qallajisanayay bakaaradooda calaa gaflatin bay kusoo weerareen gaalada fa qutila wa usira dad baa la dilay dadna waa la qafaashay wa kaana min jumlati man qutil dadkii la dilay waxaa ka mid ahaa waalidii raximahullah waalidkeeyaa ka mid ahaa buu yidhi aabbahay baa ka mid ahaa dadkii la dilay fasa'altu shaykhana almuqri alustaada abaa jacfar axmed almacruuf biabi xaja sheekhaygaasaan su-aalay buu yidhi aabbahay waxaan ka yeelaayo faqaala wuxuu yidhi qasilhu wasalli calayhi dhaq ku tuko ayb faina abaaka lam yuqtal fi lmuctarak aabbahaa goobtii dagaalka kuma dhimanin ayb bayna safayni labada saf dhexdooda uma sa'altu shaykhanaa rabiica bna cabdiraxmaan ayaan su-aalay haddana faqaala wuxuu yidhi ina xukmahu xukma alqatlaa fi lmuctarak dadka dagaalka goobtiisa ku dhintou la xugun yahay buu ku yidhi waa iskhilaafeen labadii sheekh uma sa'altu qaadi ljamaaca waxaan su-aalay buu leeyahay qaadi ljamaaca qudaadda ninkii madaxda u ahaa qaadiljamaaca marka waa qaadiga guud wayn ayaan waxaan su-aalay abalxasan abulxasan ahaa caliy bnu qu ibnu qutraal ayaan weydiiyey waxawlahu jamaacatu min alfuqahaa iyadoo culummo badanoo fuqahaa ay dhinacyada ka joogaan faqaaluu waxay yidhaahdeen ghasilhu wakafinhu dhaq karfani wasalli calayhi ku tuko fafacaltu sidaasaan yeelay uma bacda dalika muddo ka bacdi ayaa waqaftu cala almas'alati mas'aladii baan dul istaagay buu yidhi fi tabsirati kitaab marka maalikiyadu leeyihin oo atabsira la yidhaha liabilxasan allakhmey iyo wagayrihaa iyo kutubta kutubtaa qeyrkood ayaan waxaan dul istaagay buu yidhi marka mas'aladii baan ka helay oo inay shahiidulmacraka oo kale inuu yahay walow kaana dalika qabla dalika maa gasaltuhu wakuntu dafantuhu bidamihi fii hiyaabihi haddaan maalinkan dambe saan wax u garanayo aan u garan lahaa cid ma weydiiyeen buu leeyahay intaan isagoo dhiiggiisa lahaan duugi lahaa mana ku mana dhaqi lahayn mana ku tuka lahayn oo shahiidulmacraka inuu yahay baan fahmay buu leeyahay mar dambe shahaadadana hadda waxa loo weyneynayo da qiimi weyn ay ugu fadhisa waxay tahay da wixii ugu qiimaha badnaayo dadka ay haysteenoo diinka ahaa qofka isagoo difaacaya dhintay taariikh weynoo ummadda ugu fadhiyaa marka laakiin in markaa laga dhigo un diinku dad dhiig un dad u ooman in muslimiinta loo arka qalad u hayn waayo ummad walbo dadka u dagaalamo ee yacni dalkaas markuu xaalad adag marayo soo difaaco taariikhaa loo yeelaayo magacyadoodaa la sheeg sheegaayo oo taallooyinaa loo dhisaa oo kii sidaas yeelayay inuu ku ceebeeyo muslimiinta kullu yowm idinku maxaad shahiid iyo hawaabtiis uga sheekaynaysaan in la yidhaahdo inuu yidhaahda kaas qalad waay dersi qaldan waay waa dersi soo qaldamayo oo muslimiintii cuquushooda lagu gumaysanayo waay waayo qofkaani wuxuu u dhintay ilaahay dartiis diinkii alleh ummadiibuu u dhintay difaaceeda dadkii dalkiibuu u dhintay laakiin in macaani kale layskaga fahamsiiyo dal iyo waa qaldan tahay farixiina xaala yihiin kuwii kuyacni farxayo bimaa biladii kii aataahum ullahu alla uu siiyey min fadlihi fadliga alla xaal uu ka mid yahay kaasi wayastabshiruuna way bishaaraysanayaan biladiina kuwii bay ku bishaaraysanayaan lam yalxaquu aan soo gaarin bihim iyaga min khalfihim gadaashoodana xaalay yihiin yacnii dadka ka dambeeye min manhajkii ay ku dhinteen iyaga kuwaan marka yacni shuhadada ah dadkii mu'miniinta ahaa adduunyada ay uga soo tageen ayay ku faraxsan yihiin waayo manhajkii ay uga tageen in ilaahay diintiisa loo dagaalamo lagu dhinto iimaankii lagu taagnaado arrintaa maadaama ay dadkii ku taagnaayeen ay kasoo tageen waa ku faraxsan yihiin marka dadka ay adduunyada uga tageen oo ku manhajka ahna waa ku faraxsan yihiin oo waa ku bishaaraysanayaan allaa khawfun bedelu ijtimaal waayo oo aladiina la biladiina lam yalxaquu baa laga bedela allaa khawfun biallaa khawfun cabsi calayhim korkooda inaynan ahayn ayay ku faraxsan yihiin walaa hum inaynan ahayn iyagu yaxsanuuna kuwa tiiraanyoonayo murgayo sidaa inaynan ahayn ayay kuwa ku faraxsan ay yihiin oo taasay marka yacni ay ku bishaaraysanayaan marka waxaa la yidhaahdaa qoladii ricil iyo dakwaan iyo cusaya nimankii ay laayeen waqcadii bi'ru macuuna toddobaatan quraa ah ayaa nimankaas ay sir iyo iyo waxay ku dileen iyo iyo shirqool ayaa nebiga looga dilay toddobaatan quraa ah markii la dilay ayaa waxaa marka nebiga soo gaartay arrintaa bil buu qunuudayey anas bnu malik radia allahu canhu wuxuu yihi faqara'naa fiihim qur'aanan dadkaas la laayay qur-aan ayaan shanigooda ka akrinay uma ina dalika rufica qur-aankaas marka waa la nasakhay muxuu ahaa marka waxay yidhaahdeen balliquu canaa qowmanaa qowmkeenna naga gaarsiiya anaa laqiinaa rabbanaa rabbigeen inaan la kulannay faradya canaa wa ardaanaa inaan naga raalli noqday ouna na raalli geliyey uma nusikhat waa la nasakhay farufica bacdamaa qara'naahu zamaanan muddo markaan aqrinaynay ayaa la rafciyey oo la nasakhay wa anzala allahu tacaala allana wuxuu soo dejiyey walaa taxsabana aladiina qutiluu fi sabiili اllahi amwaataa hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waalihi wsabi